إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray askarta itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah meydka gabar yar oo si arxandarro ah loo dilay islamarkaana digsi lagu dhex riday ayaa laga helay qol ay ka degnayd mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho munaasabad ay nabadoon cusub ku caleemasaaranaysay mid ka mid ah jufooyinka beesha warsangeli ayaa ka dhacday qeybo ka mid ah wilaayada shabeellaha dhexe afhayeenka golaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ayaa ka hadlay go-aankii ay dowladda kenya ku joojisay duulimaadyadeedii ka bixi jiray dalkaas islamarkaana imaan jiray magaalada muqdisho dadka u dhimanaya cudurka korona ee waddanka hindiya ayaa sii kordhay iyadoo meydad lagu daadiyey webi ku yaala waddankaas wasiirka shaqada iyo gaadiidka ee ugandha ayaa lagu weeraray magaalada kambala intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayna ugu doorka roonaa ee u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray askarta itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah faahfaahinta warkaas waxa inoo haya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku ekeeyeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa itoobiya ay ku kala leeyihiin gobolka gadow iyo gobolka shabeellaha hoose weerarka ugu culus ayaa ka dhaca saldhigga ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere ee gobolka gadow ciidamo hubaysan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa halkaasi weerar ku ekeeyey ciidanka itoobiya oo walba cabsi qabay ayaa waxa ay bilaabeen iyaguna inay isdifaacaan diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayaan ayaa laga maqlayay magaalada baardheere iyo nawaaxigeeda ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysnaa ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen dhufaysyada itoobiyaanku ay halkaa ku leeyihiin si ay dhimasho iyo dhaawac u gaarsiiyaan sida warku inagu soo gaaray waxaa la arkayay teendhooyinka ciidamada itoobiyaanka oo u dhisan qaarkood oo holcaya waxaana la maqlayay ciidamada itoobiyaanka qaarkood oo si xun u qaylinaya waxaa la aaminsan yahay in dhimasho iyo dhaawac ay jiraan intay doonaanba ha la ekaadaane sidoo kale waxaa la weeraray ciidanka dowladda federaalka ee iyaguna ku sugan degmada baardheere geesta kale waxaa xalay weerar madaafiic loo adeegsaday lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ka samaysteen deegaanka warciise ee raagaceello oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan hoostaga madaafiicda ayaa ku hoobtay goobaha ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka fariisinkan madaafiicda lagu garaacay ay ciidamadu ku sugan yihiin waxaa jooga taliyaha milatariga dowladda federaalka ninka la yidhaahdo waa yuusuf raage oo horey uga badbaaday weeraro ay ku qaaday xarakada shabaabul mujaahidiin habeen horey ay ahayd markii sidaan oo kale ciidamadan la duqeeyey waxaana duqayntaasi ka soo bixaysa faahfaahin dheeri ah ugu yaraantii afar askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa la sheegay in madaafiicdu ay haleeshay oo halkaa ay ku qurbaxeen amaba ku dhinteen dhanka gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weeraro saf ballaaran oo ay qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin weeraradaasi oo xalay dhacay ayaa midkood waxa uu ka dhacay fariisinka ciidamada dowladda federaalka ee ugandheska u kaalmaynayay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa weerar kan la mida lagu qaaday ciidamada ku sugan owdheegle in muddo ayuu halkaasi dagaal ka socday qaar kale oo ka mid a ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyaguna waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisinka ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka sabiid oo ku yaala duleedka degmada afgooye una jira toddoba kilomitir oo keliya sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka beriire ciidamada dowladda federaalka ee deegaanadaasi ku sugan ayaa horey sidan oo kale waxay ula kulmeen weeraro joogta oo kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxay la aaminsan yihiin weeraradii xalay la qaaday khasaarooyin lagu gaarsiiyey horey beriire iyo odheglo waxaa uga dhacay weerro lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka oo askar badan looga laayay hubna looga furtay meydka gabar yar oo si arxan darro ah loo dilay islamarkaana digsi lagu dhex riday ayaa laga helay qol ay ka degnayd mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in arrin argagax leh ay ka dhacday mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho nafisa cumar geele oo ahayd gabar kow iyo toban jir ah islamarkaana muddo maalmo ah la weysanaa ayaa meydkeeda laga dhex helay iyada oo ku dhex jirta digsi weyn oo dhex jiilay qol ay ka degneed mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho maydka gabadhan ayaa la helay kadib markii ur laga dareemay qolka ay ku nooleed taas oo keentay in ay qoyskeeda baaraan guriga waxaa ugu dambeyn lasoo helay meydkeeda iyada oo xirxiran kuna dhex jirta digsiga wararka qaar ayaa sheegaya in kufsi loo geystay gabadha ka hor inta aanan la dilin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qoyska gabadhan oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen eedadeeda ahay xaafad kala degana gurima degane gabadhiyaa lalaayaan maqrab dukada liibaa xalir gabadhiyaa lalaaya waa gurigaa nimid gabadh raadisaa aad mikrofona qaadana oo weydis iyo raadis iyo facebook in la dhigo iyo in idaacadaha wacanoo sheegno ama aragti galno habeen maqrab habeen hore maqrabkii oo isniinta soo gelaysa iyo shale iyo xale intaasaa la-een maantana saaka aabeed waxaas aada meelo baawarta oo laga raro gobolada raadisaas aade labo kale oo eedi iyo oo eediyaala iikan waxay aadeen in meelahaas ay maaragtay soo soo baadgoobaan microofon la wareegaa aanakan waaba socbeen tabcaanaban guriga joogin marka guriga urka dareena haddii guri dhexdiis urka laga dareem dowl maa ku dhintay meel walba islama marne digsi digsi kor saaranaya bannaanka uu soo bixiya dharaasa ku jiro dharkaa bixiya uriye ama mukuleel ku xaartay dowl maa ku dhintay guri maxaa ku jiro markii dambe xaar gurigaas shumaca laga soo bixiyo shumaca lasoo laabo hoostiis in hilib ama malaa iyo wax mukuleel ay keentay dowl isku jira halkaa lasoo bixiyo haddii gabdhahay gale ay koo kale ordaayaanoo cunugtayn waa dhama digsiga ku jirta ay koo dhahayn guriga soo baxeen marka waxaa noola sheegay gabadhii markii la waayey iskuulka ay ka timid noqoshadii ay iridka noqotaba a korontada horta la waayey aladinsha muddo waxay maqneed laba saacadood ciyaalkiima isdheheen korontada maxay maqan tahay hooshooda ay iska raacdeen ilaan gabadhan waxaa lisdhahay ayadaa iska maqan doonta meelahan ay ku maqan tahay qaraabada ee mee aaday sidoo kale adeerkeed ayaa ka waramay cid markii ugu wardambeysay gabadhooda adeerkeedan ahay oo aabahel dhashay axadi maalin axad galabtii kow iyo toban saac iskoolkan laga diisay naloo sheegay xaabadda inay tagta noo la sheegay oo tagtay kabacdi meeshay warka ugu dambeeyey oo warkeeda meesha lagu waayay dadka guri joogma kala weydiiyeen bannaanka cambu doontay sheegeen baaritaan intaan ku jiro raadis hadda meesha laga arko meydkeeda oo dadka si arkeen iyadoo digsi ku jirto oo hadda dhaawac ku yeelo xerxerana la sheegaa marka warkeeda meesha yahay oo wax kaloo oo dheeraad iyo tuhin iyo mahayn hadda baaritaan lu maqan wax ka soo baxa xaafadda ay ka dhacday arrintan ayaa si aad ah looga hadalhayaa dhacdadan oo ah mid ku cusub magaalada muqdisho waxayna baqdin hor leh ku beertay bulshada ku dhaqan gobolka banaadir oo horaanba la noolaa dhacdooyin argagax leh munaasabad ay nabadoon cusub ku caleema saaranaysay mid ka mid ah jufooyinka beesha warsangeli ayaa ka dhacday qeybo ka mid ah wilaayada shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo zakariya cumar munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qayb galeen culummo waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa waxaa nabadoon cusub ku caleema saaranayay jufada saad maxamed oo ka tirsan beesha warsangeli inta ay socotay xafladda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan kuwaas oo lagu bagaadinayay nabadoonka cusub ugu horeyntii waxaa munaasabada kelimadiisa laga siiyey nabadoon cabdulaahi cali caraaye nabadoonka guud ee beesha warsangeli oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda isagoona la dardaarmay nabadoonka cusub annagu waxaan leeyahay oo iiga aadan markaan naqiib la magacaabo dayn ayaa aqoortiisa waayo ummadaanu waxaa uu nala ka rabaa ilaahay kitaabkiisa inaan ku hogaamino lama aayadood midoodaana aanan raacaynaa wa jacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaari wa yowma alqiyaamati la yunsharuun inaan nin madaxa madax baas naqono oo naar ummadda ku hogaamino ilahayan ka magan galna amba aan noqono wa jacalnaahum a'immatan yahduuna ila aljanna yahduuna biamrina lama sabruu wakanu baatin an yuqulun saa inaan inaan ilaahay mataqaanaa kitaabkiisa aan ku hanuunino oon kor kacno oo annagu qoraga naftayna iyo maalkayna aan jihaadka u ogolaano sidoo kale waxaa isna munaasabadda ka hadlay nabadoonkii hore ee jufada saad maxamed waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta waxaan maanta u dooranay waa ilaahay kitaabkiisa inuu nagu hoggaamiyo intuu ilaahay kitaabkiisa ku toosan yahana waxaa waajib naga saaran yahay inaan ku faysanaanno waxaan ku addeecaynaa waa kitaabkaiyo sunnada alxamdulilah ilaahayaana mahadle na soo waafajiyey inaan maanta nabadoon duumiye dooranno anunkoo ah beesha sayid maxamed kana dhalannay cumar iyo cabdalle labada jifo la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala aanu mahad celinaynaa wakhtigoo aad u yar intaasaan kusoo gebagabayhaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale abwaan laashin weershe oo ka mid ah abwaanada gobolka ayaa isna munaasabadda ka jeediyey tixdan gabayga ah
intii dahinkay uumayow diinta fahansiiya midki ugu dambeeyaan herno daacadaahay waana nala dardaarmo ma qarin wixi dantaaya ee ku daysada dariiqow maryaa lagu duceestahe dardarsoonna waa necabahaya inaan dimbaabaahe dalku inuu xuroobaya haddii nabad la doonaayo nimankan dulloobay ee kufriga dabaguc leeyahay degdeg waa in loo soo yidhaa dibga soo laabdhehe
ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay nabadoonka cusub ee jufada nabadoon cabdulaahi cali shuuri isagoona sheegay in jufada uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idin sheegaa hadal badan wax tiri maayo beesha iduubato sayid maxamed inaan ku hogaamiyo kitaabka alleh iyo sunnada hadday haddii aan reed qaado waa iga herayan hadday ayagu reed qaadaanna waa ka herayan waxaan idin sheegaa waxaana la yidhi yaa ugu dambeeya geeri waxaa la yidhi ninka godka loo sii sido beeshaanu inay kitaabka ilaahay ku qanacsan tahay waxaa daliil u ah hadda aan laba beelood oo aan cidu iska xigana dhib ka dhacay dhibka haddau ka dhacay waxaa lagu fuliyey beeshaan nin ka mida waxaa lagu fuliyey kitaabka ilaahay waadna u jeediinoo maanta hadda fadhigaanay ka joogaan qodoora igoo waram iyo gaashaan leh haddii cuqdad iyo caloolxuma iyo inaan kitaabka lagu qanacsanayn ay jirtana leesuma imaa lahayn qabaa'ilada dagawilayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dooranayay salaadiin ogaasiye iyo nabadoonno kuwaas oo sheegay in beelahooda ay ku hogaamin doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa ka hadlay go-aankii ay dowladda kenya ku joojisay duulimaadyadeedii ka bixi jiray dalkaas ee imaan jiray magaalada muqdisho waxaana qodobkaas inoo eegaya haashim cabdinaasir iyadoo dhowaan dowladda kenya ay ku hanjabtay inay jooji doonto duulimaadyadii diyaaradeed ee isaga kala gooshi jiray muqdisho iyo nairobi ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ismaaciil haaruun afhayeenka ayaa sheegay in dowladda kenya ay colaad soo jireen u qabto ummadda soomaaliyeed iyadoo haysata dhul badan oo soomaaliyeed islamarkaana hadda duulaan ku joogta dhul hor leh dowladda kenya waa dowlad kaafirada waana dowlad cadaawad soo jireena u haysa ama u hayn jirtay ummadda soomaaliyeed kenya waxay gumaysataa dhul ka weyn dhulka xorta ee soomaaliya dhul ka weyn bay gumaysataa gumaysigaasina waa gumaysi soo taxnaa ilaa xilligii ingiriisku uu sida dulmiga ee daalimnimada ugu wareejiyey kenya iyo etoobiya dhulkii soomaaliyeed sidii ugu wareejiyey horta kow marka hore colaadu ilaa xilligaas way soo taxnayd kenyana way og tahay dhibaatada guleed iyo dhibaatada dad ay u geysanayso ummadda soomaaliyeed way og tahay waxaa kale oo jirta inay haddana duulaan soo qaadeen oo ay qabsadeen gobolada jubbooyinka intii badnayd gartay inay iyadana duulaan kusoo qaadeen iyagoo isku soo fidinaya ismaaciil haaruun oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka ay jeebka ugu jiraan dowladda kenya islamarkaana hadda la isku hayo danan dhaqaale isagoo sheegay in farmaajo u batay dhanka etoobiya taas oo keentay in qaadkii ka imaan jira kenya uu hakad ku yimaado halka qaadka etoobiyana si xad dhaafa loo keeno magaalada muqdisho tala khawanaa oo ay ka mid yihiin maanta farmaaso iyo axmed madoobi iyo wixii lamid ah shalay way hoos nahnahalahaadeen wayna hoos ordayeen wax yar oo maaragtay sandareertadoodii ama siyaasadoodii samaydeed guracnayd baa hadda kenya iyo farmaajo yaa isweydaartay taasaa keentay markaa kenya inay ku cadaadiso farmaajo inay ka joojiso dhammaan wixii duulimaadyo ahaad oo dhan farmaajo waxaa lagu tuhunsan yahay inuu u dhuunduleelo xagga xagga etoobiya inuu u dhuunduleelo waxaan leedahay waxaa meesha eh, ku jiro arrimo dhaqaalo oo oo dhaqaale ayaa loo kala tartamaya haa dhaqaalaa loo kala tartamaya dhaqaalaa loo kala tartamaya ummadda soomaaliya khariban ee bahalkan qadhaar ee qaadka ilaahay ku daroogeeyey ee ilaahay uu ku jaanjaamay etoobiyana jawaano doolar ay ka gurataa kenyana jawaano doolar ay ka guranaysay ummaddii beeran jirtay qaadka ee kenya kulli dadkii baa ka wada damay carruurteedii baa mahaluul iyo gaajo u wada baktiyeysa meesha tartan baa ka socda waxaa ku hardamaya etoobiya oo cadowgii soomaaliya iyo kenya oo cadowgii soomaaliya labaduna dhul weyn oo soomaaliya ay gumaysi ku haystaan kuwaasaa ku tartamaya mar la weydiiyey afhayeenka cidda ay dani ugu jirto duulimaadka ay kenya joojisay ayaa wuxuu yidhi Een, yaa dan ku qabo oo dani ugu jirtaa in diyaaradaha dowladda kenya inay yimaadaan muqdisho adeer iyagay dani ugu jirtaa innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun iyagay dani ugu jirtaa gurigooda allaha dhiiye gaaladaas iyagay dani ugu jirtaa danta ugu jirtaana waxa waxa weeye qodobka koowaad diyaarad mukhaadaraada oo qaad iyo wax la garan waayey abay dalka keeni jireen waxay la noqon jireen diyaarado doolar diyaarado doolaray la noqon jireen kenya oo dhan waxay ku noolayd ama dhaqaalaha ugu weyn uu ka soo geli jiray waxa weeyaan qaadkaa xun ee daroogada ay keeni jirtay ee ay ku bedelan jirtay lacagta doolarka taasaa adeer ta- waxa weeyaan faa'iidada ugu badan iyagaa qabe wax alla yaala wax faa'iide ah oo soomaalidu dhibaato iyo sakrad iyo daroogo iyo qaadkaa xun ee dulligaa ay keenta mooyaane weligeed wax kenya ay ummadda soomaaliyeed ka faa'iidatay ma jirto ku faajiri iyo ku kala toona waxba kama faa'iidin faa'iidada ugu weyn waxaa qabta kenya ku qabtaa adeer ugu dambayntii afhayeenka odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ismaaciil haruun ayaa baaq u diray ummadda soomaaliyeed ummaddu ha baraarugto ha kacdo ha iska dulqaada waxaa dulliga ah ee caqliga iyo garashada iyo cuquusha oo dhan ka gumaysay ha iska dulqaadeen iyagoo ilaahay kaashanaya oo ilaahay ku xidhanna raayada tawxiidka ha ka taageen meel walba aad bay ugu sahlan tahay arrintaasi waana la gaari doonaa insha allahu tacaala dowladda kenya ayaa la sheegayaa inay arrintan ku doonayso inay cadaadis ku saarto dowladda federaalka si qaadka loogu fasaxo magaalada muqdisho halka dowladda federaalkana ay u muuqato inay u janjeerto dhanka etoobiya oo qaad badan keenta magaalada muqdisho dadka u dhimanaya cudurka korona ee waddanka hindiya ayaa sii kordhay iyadoo meydad lagu daadiyey webi ku yaala waddankaas warkan waxaa inoo akhrinaya maxamed cali aadan sargaal ka tirsan dowladda hindiya ayaa waraysi uu siiyey telefishin laga leeyahay waddankaas ku sheegay in habeennimadii isniinta meydadka lix qof laga soo saaray webiga janjes oo ku yaala gobolka uttar baradesh ee dalka hindiya waraysiga uu bixiyey sargaalkan ayuu ku sheegay in lixdan ruux oo ka mid ahaa dad u dhintay fayraska korona islamarkaana la gubay meydadkooda laga soo saaray webiga wuxuuna sheegay inaanan la aqoonsan karin dadka maadaama ay si aad ah u burbureen mas-uuliyiinta gobolka uttar baradesh iyo bihaar ee dalka hindiya ayaa horaantii bishii may ku dhawaaqay in ka badan boqol meydad ah laga soo saaray webiga janjes kuwaasoo ay sheegeen inay u dhinteen cudurka korona halka booliisku ay bilaabeen baaritaano ku aadan arrintan dadka deegaanka ayaa u aaneeyey sababta meydadka loogu daadinayo webiga iyadoo aanan la awoodin qarashaadkii lagu duugi lahaa meydadka iyo tirakoobka kiisaska cudurka korona ee guud ahaan hindiya oo xadka ka baxay iyadoona dowladda hindiya ay dalbatay in si deg deg ah loo joojiyo meydadka lagu daadinayo webiga dowladda hindiya ayaa weli kaalinta labaad adduunka kaga jirta cudurka koronafirus waxaana si xad dhaaf ah u korortay tirada dadka sida maalinlaha ah ee uu soo ridanaya ama uu dilayo cudurka maalintii shalay waxaa dalka hindiya laga diiwaangeliyey in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu cudurka korona soo ritay qof halka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay u dhinteen ruux guud ahaan dalka hindiya tirada dadka uu ku dhacay cudurka koronafirus ayaa kor u dhaaftay sideed iyo labaatan milyan laba boqol toban iyo laba kun todoba boqol labaatan iyo lix qof halka ay u dhinteen in ka badan saddex boqol soddon iyo laba kun lix boqol afartan iyo saddex ruux halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wasiirkii shaqada iyo gaadiidka ee dowladda ugandha ayaa lagu weeraray magaalada kambala wararka ka imaanaya magaalada kambala ee caasimadda waddanka ugandha ayaa ku waramaya in wasiirka shaqada iyo gaadiidka ee xukuumadda yuweri museveni lala beegsaday weerar qorshaysan kooxa hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday gaari uu la socday wasiirka kaas oo marayay deegaan hoostaga magaalada caasimadda ah ee kambala kooxda weerarka fulisay oo wadatay mootooyin dheereeye ayaa ka koobnaa afar ruux waxaana rasaasta ay la dhaceen ku dhaawacmay wasiirka halka ay ku dhinteen darawalkiisa iyo gabarh uu dhalay wasiirka shaqada iyo gaadiidka dalka ugandha oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada kambala halkaas oo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad kooxda weerarka fulisay ayaa ka baxsatay halka ay weerarka ka geysteen waxaana dalka ugandha kusoo badanaya weerarada nuucan ah ee lala beegsado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda siyaasiyiin iyo xitaa xubno ka mid ah bulshada warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa